إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee idaacadda alfurqaan mas-uul ka tirsanaa maamulka hiiraan ayaa lagu dilay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan qarax lagu gubay gaari gaashaaman ayaa lala beegsaday ciidamada shisheeye ee dhowaan isaga cararay deegaanka marin gubay ee gobolka shabeellaha hoose dagaallo culus iyo madaafiic ayaa saaka iyo xalay lagu garaacay fariisimo askarta shisheeyaha iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhulka soomaaliyeed ee n f d ka fuliyey weerar ay ku dileen askar kenyaan ah kuna burburiyeen gaadiida saddex ruux oo ameerikaan ah ayaa ku dhintay rasaas ka dhacday mid ka mid ah gobollada waddanka maraykanka qaar ka mid ah shacabka muqdisho ayaa biyo dartood kaga guuray xaafadahooda sababo ku aadan roobkii gu'a iyadoo aysan jirin maamul wax ka qabanaya dhibaatada haysata dadkaasi wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowlo diini ah u soo gebagabaysay ciidanka xisbada ee gobolkaasi dagaallo faraha looga gubtay oo aad u qaraar ayaa ka socda dalka itoobiya xilli waddankaasi u dareeray doorasho lasii saadaaliyey natiijadeeda xukun qisaas ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dhaca moobeelada ayaa ku soo badanaya xaafadda islii oo ay ku badan yihiin dadka soomaaliyeed shacabka muqdisho ayaa ka soo hor jeestay heshiiskii itoobiya ay ka saxiixatay dowladda kaas oo kalluunka soomaaliya lagu dhaafsaday qaadka itoobiya waxgaradka ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa soo dhoweeyey manhajka waxbarashada dugsiga dhexe oo dhowaan ay soo saartay xarakatu shabaabulmujaahidiin إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
waa saddex iyo tobanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol labiyo afartanka hijriga kuna beegan saddex iyo labaatanka bisha lixaad sannadda labada kun iyo kow iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran howlgallo ka dhan ahaa ciidamada shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qayba ka mid ah gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa saaka aroortii madaafiic culus ku garaacay fariisin askarta shisheeyaha ay ku leeyihiin deegaanka danow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose madaafiicda ayaa ku hoobatay gudaha saldhigga waxaana ka dhashay khasaare soo gaaray askarta shisheeye xalay ayay ahayd markii ciidanka shabaabulmujaahidiin dagaallo culus ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda federaalka ee deegaanada calamada iyo ceelasha biyaha hugunka rasaasta la isweydaarsanayay ayaa laga maqlayay deegaanadaasi ee meelaha ka baxsan dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay ciidamada shisheeyaha afrikaanta ayaa qarax xoogan lala beegsaday xilli ay marayeen inta u dhexaysa buulamareer iyo golweyn oo ka tirsan shabeellaha hoose askartan ayaa dhowaan isaga cararay deegaanka marin gubay ee gobolka shabeellaha hoose qaraxa ayaa lagu burburiyey gaari taw ah gobolka shabeellaha hoose waxaa kusii laba jibaarmay weerarada ka dhanka ah shisheeyaha ila jiriyaashooda hiiraan haddaan eegno howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu xalay ka fuliyeen gudaha beledweyn ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsan maamulka gobolkaasi ciidanka shabaabulmujaahidiin ayaa khaarijiyey faarax cabdigaruun oo ku magac dheeraha faarax diir kaas oo ahaa guddoomiyaha dhallinyarada gobolka hiiraan ragga dilka geysta waxaa u suurta gashay goobta inay si nabad ah kaga tagaan waxaana howlgalkaasi lagu dhaawacay laba xubnood oo ka tirsan maamulka maamulka beledweyn iyo kan hiiraan ayaa ka soo qaybgalay aas loo sameeyey faarax cabdigaruun mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhulka soomaaliyeed ee n f d ka fuliyey weerar ay ku dileen askar kenyaan ah kuna burburiyeen gaadiid faahfaahinta warkan waxaa noo haya waryaheena abubakar ibraahim geedi howlgal qorshaysan oo lagu burburiyey xarun ay leedahay dowladda kenya ayaa mar kale ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee n f d gaar ahaan gobolka mandheera dagaalyahano aada u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay saqdii dhexe warar ku beegsaday shirkad qaabilshan dhismaha iyo falidda wadooyinka oo ku taala meel shan kilomitir ka baxsan magaalada mandheera ee dhulka soomaaliyeed ee n f d weerarka oo ahaa midda aad u xoogan ayaa waxaa lagu beegsaday xarunta shirkadda oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan keedka kenya ee loo yaqaano homegard islamarkaana ilaaliya xuduudaha iyo cirifyada magaalooyinka waaweyn ee kenya war rasmi ah oo kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in weerarka lagu burburiyey laba gaari oo kale ah baldoosar iyo gaari uu saarnaawiish halka sidoo kale ay mujaahidiintu dhegta dhiigga u dareen laba askari oo ka tirsan ciidamada kenya sidoo kale waxaa weerarka lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan isla ciidamada keedka kenya ee homegard intaasi dheer ay mujaahidiintu burburiyeen dhammaan agabkii ilay xarunta ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda nairobi dhowaana ay ahayd markii silsilado weeraro ah oo lagu beegsaday dad nasaaro ah islamarkaana lagu gubay gaadiid dagaal ay ka dhaceen deegaana dhaca bariga iyo galbeedka magaalada mandera waxaana xusid mudan in weerar shalay ka dhacay duleedka warguduuda lagu dhaawacay taliyaha saldhigga ceelwaaq ugu magacaaban dowladda kenya si kastaba ha ahaatee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii laba jibaaray olala dagaaleedka loogu magac daray badbaado ma jirto iimaan iyo ammaan mooye kaasoo si joogta ah kaga socda gobolada wajeer gaarisa mandheera iyo gobolada kale ee muslimiinta ee dhaca xeebaha dalka kenya waad mahadsantaa abubakar dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada nairobi ayaa ka cabanaya dhaca moobeelada oo kusoo badanaya xaafadda islii sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed ciise magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa waxaa kusii badanaya dhaca moobeelada gaar ahaan xaafadda islii ee ay soomaalida degto koox burcad kenyaan ah oo abaabulan islamarkaana hubaysan ayaa beegsanaya dadka soomaalida ah kaamirooyinka qarsoon ayaa isbuucan gudihiisa qabtay muuqaalada rag bistoolada wata oo taleefoonada ka dhacaya dad soomaali ah oo meel ku shaahayay waxaa sidoo kale iyaguna soo kordhiyay kooxo mooto wata oo dadka ka dafaya moobeelada kooxahan ayaana aada ugu badan burcadda hubaysan haddaba mid ka mid ah bulshada oo kacbanaya arrintaas ayaa wuxuu yidhi inta badan waxaa jirta baryahan dambe inay soo korordhay moobeelada la dafayo waxaana dafaya niman mooto wato oo laba ah midna gadaal u fadhiya midna mootada wato kadib markay kaa dafaanna way kaa cararayaan intaa ka hor waxaa jiray dad aada iila hadlay oo taleefonka gacanta ha ku wadin jeebka geli igu yiri ma fahamsanayn marka aniga laakiin intii moobeelka laga qaatay ee boolice stationki iyo riboortka iyo wixii la helay iyo intaan daba socday sabtidii ilaa hadda unbaan ogaaday kiiskan inuu aada u badan yahay oo dadka socda ee raadinaya telefoonle laga dafo waad yaabaysaa marka walaac aada walaac aada u weyn baa jira in laga digtoonaadana ay quman tahay dadkan habeenkii soo baxo ee casirkii xilli walba way leeyihiin wallaahi inta hadda ani aan arkay ee dad wax ka dacwoonaya wax sheeganaya waxay ahayn dhammaantood dad mooto wataa ka dafaya dalka kenya ayaa waxaa kusii badanaya dhaca iyo beegsiga dadka soomaalida ah xukun qisaas ah oo ay usoo daawasho tageen dad badan ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena maxamed cali boqolaal dad ah ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala deegaanka shaw oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee hiiraan si ay u daawadaan xukun qisaas ah xukunkan qisaasta ah ayaa waxaa lagu fuliyey maxamed cali sowcabdi kaasoo horay u dilay hooyadiis iyo walaalkiis mid ka mid a culimmada oo goobjoog ahaa fagaaraha uu xukunka ka dhacayay ayaa kelimad ka jeediyey goobta markii ilaahay subxaanahu wa tacaala isugu keenkeenay xuduud xuduudda ilaahay ka mid ah waana xuduudaha oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka ku soo dejiyey isagoo dhahay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi lacallakum tattaquuna aayaddani waxay sheegaysaa kitaabkii alla subxaanahu wa tacaala uu xukumay ruux muslimi ruux muslina hadduu dilo xaqla'aan uu ku dilo in loo qisaasayo xataa hadduu murtad yahay waa loo qisaasayaa way soo gelaysaa aayadda ayaa soo gelaya sidoo kale mid ka mid a qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey xukunka qisaasta ah waxaa dacwad hor keensaday maxkamadda degmada jalalaqsi ee wilaayada islaamka hiiraan mudaci ibraahim calasow cabdi asigoo dacwaynayo walaalkiis maxamed calasow cabdi kuna dacwaynayo inuu dilay hooyadiis xaliimo cismaan cumar oo toddobaatan iyo laba sano jirto iyo walaalkiis macallin maxamuud calasow cabdi kuna dilay dugsiga qur-aanka dhexdiisa uu ku dilay kuna dilay doorreey ku dilay si kas ah wuxuu leeyahay dacwoodaha waxaan u wakiishay walaayada islaamka inay ii qasaasaan walaalkay maxamed calasow cabdi maxamed calasow cabdi maxkamadda waxay ka dhalabtay jawaab wuxuuna ku jawaabay haa waan dilay hooyaday xaliimo cismaan cumar iyo walaalkay macalin maxamuud calasow cabdi waana ku dilay tooreey si kas ah oo ulakaca ayaan ku dilay ayuu yidhi kadib maxkamadda waxay su'aashay ee caafimaadkiisa wuxuuna yidhi waan caafimaad qabaa intaasi kadib qaadiga ayaa soo bandhigay xukunka ninkan iyo maraajicda loo cuskaday iyadoona isla fagaaraha lagula fuliyey xukunka qisaasta ah kadib markuu qirtay maadaama asiga uu qirtay inuu dilay hooyadiis xaliimo cismaan cumar kasna uu u dilay maxkamadda waxay ku xukuntay dil qasaas ah waxaa loo cuskaday xukunkaas aayadda afartan iyo shanaad suuratulmaa'ida oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay wa katabnaa calayhim fiiha ana annafsa binnafsi waalcayna bilcayn waalanfu bilanfi waaludunu biludun wasinnu bisin waaljuruuxu qisaas faman tasadaqa bihi fahuwa kafaaratun waman lam yaxkum bima anzala allaahu faulaa'ika aayadda kale ee suuratulbaqara ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulilalbaabi lacallakum tattaquun iyo xadiiska tawdiixulaxkaam juska lixaad safxada toddobaatan iyo shan haddaan insha allahu tacaala waxaan gudagelaynaa in la fuliyo axkaamtii wabilaahi towfiiq wallahu aclam allahu akbar allahu akbar allahu akbar
wilaayaadka islaamiga ah ee imaamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca xukunna la xidhiira shareecada islaamka
dagaallo faraha looga gubtay ayaa ka socda dalka itoobiya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo xooggan oo u dhexeeya ciidamada t b l f ee tigreega iyo kuwa dowladda ay ka socdaan qeybo ka mid ah dalkaasi dagaalada ayaa kusoo beegmaya xilli waddankaasi maalintii shalay ahayd looga dareeray doorasho madaxtinimo oo durbadiiba qaar ka mid a xisbiyada mucaaradka ay khaadaceen dagaalada xoogooda ayaa ka socda gobolka waqooyi ee itoobiya halkaas oo aysan ka dhicin wax codbixin ah t b l f ayaa u muuqata in ay ka faa'iidaysanayso doorashada iyadoo soo laba kaclaysay waxaana wararka warbaahintu ay tabinayaan ay ku waramayaan in gacanta ay ku dhigeen magaalooyin iyo deegaano istaraatiiji ah oo kulaalaya amaba ku dhow magaalo madaxda gobolka tigreega saraakiil u hadashay dowladda etoobiya ayaa akhiray dagaalada socda waxaana meesha ay ka saareen warar saraakiil ka tirsan t b l f ay ku sheegeen inay gacanta ku dhigeen gaadiid kuwo kalena ay gubeen askar noonoolna ay ku qabteen dagaalada ka socda waqooyiga etoobiya dagaalada dib usoo cusboonaaday ayaa ka xoog badan kuwii bilowday bishii nofembar waxaana t b l f dhinacyo kala duwan ay ka soo gashay goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowlad diini ah u soo gabagabaysay ciidanka xisbada ee wilaayadaasi warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena mahad cubayd munaasabadan oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada kortunwaari ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu soo gunaanaday dowro muddo boqol iyo labaatan cisho ah u socotay ciidamada xisbada ee wilaayada shabeellaha hoose dowrada ayaa waxaa ka hadlay marti sharaf kala duwan kuwaas oo bogaadiyey ciidamada xisbada iyo dowrkooda waaliga wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo ka qayb galay munaasabadda ayaa dardaaranno muhiim ah u jeediyey ciidankii dowladda loo soo xiray shaqada aad ku aadantihiin kolley waa dareemaysaan macruuf oo la faro munkar oo la reebo waa shay ugu muhiimsan waa wadiifatu alambiyaa waa wadiifatu alculamaa waa shaqada maanta ugu muhiimsan munkar haddaa inaa celisa haddii uu soo daahiro macruufna inaa farto haddii laga tago dadka inay fali waayaan waa shay waxa weeyaan ummaddan ilahi tacala uu ku ammaanay marka ilahi idan barakeeye waxaa kaloo tihiin dadka dadka ugu tacaamul badanaa tihiin maxaa yeele imaa inaad salaad faraysaan imaa inaad munkar reebaysaan oo macnaha aad xijaab iyo faraysaan imaa dad waxaa weya inaad tawciyanaysaan oo dad wax baraysaan dadka dadka ugu dhexgal badanaad tihiin dadkaas marka aad dhexgelaysaan bulshadaas u adeegeysaan ma aha naftiina inaa u adeegeysaane igana u adeegtaan laidinka rabaa idinkana ka ajir raasada igana u adeega kooda weyn aabba inuu idin noqdaan la rabaa kooda yarna walaal a ka dhigataan ciidamadii kaalmaha hore ka galay imtixaanka dowladda sharciga ah ayaa waxaa la guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah walow dhanka kale si guud loo abaalmariyey ciidamada ciidamada xisbada ayaa ah kuwo qaabilsan muhiimad gaar ah waxayna hawshoodu tahay inay dadka faraan macruufka islamarkaana reebaan munkarka qaar ka mid a dadka ku dhaqan muqdisho ayaa ka cabanaya nadaafad dare ka dhalatay biyaha ka dhashay roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho xilli maamulka gobolka banaadir uu dhagaha ka furaystay baaqiyo isdabajoog ah oo loo jeediyey warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena haashim cabdinaasir qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya biyo wasaqaysan oo fariistay waddooyinka iyo xaafadaha dhexdooda dadkan oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay dhibaato badan ku qabaan biyahan fariistay waddooyinka iyo xaafadaha dhexdooda waxa ayna sheegeen in dadka qaar ay guryahooda uga barakaceen biyaha duldegay darteed kuwaas oo inta isbedelay ay ka dhasheen xaalado caafimaad darro waxay sheegeen in urta ka soo baxaysa biyahan dhex degay magaalada ay sababeen in dadka qaar guryahooda isaga barakacaan maadaama ay u adkaysa waayeen riixda aan caafimaadka u wanaagsanayn haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadkan waxayna sidoo kale dowladda federaalka ku eedeeyeen inaysan waxba ka qabanin nadaafad darrada ka jirta magaalada waa qaxnaa habeenkii markii roobku yimaado ilmaheenna maxay ahaatay waxaa qaada daad cuska kaniico wasaq wax maamula iyo wax gobola iyo wax dawlada ee naga warqaba ma laha ma waana muwaadin ahayn ma waana waddanka haq ku lahayn ma waayna soomaalinima jirin maxaa kaniicadana lookugu fiirsanaa oo maxaa biyaha nolookugu fiirsanaa oo maxaa jidgo'a nolookugu fiirsanaa guryaheenna waa jidgo'aan wax naga karaysanaya ma laha wax noo soo degaaya ma laha busaaradaanna haysa haddii aan nahay muwaadin soomaaliyeed ilmihii kaniicaa dishay daacuunaa dilay ma adeega karno ma ganacsan karno shatiyaan leenahay canshuuraan dhiibnaa biyaha wasaqaysan wax nooga noo garaabaya male wax noo wax noo qabanayana male dawlana ma jirto dawla wax naga qabato ma marxaladaas iyo urkaas iyo qarfaadkaas iyo qarfoodkaas aan kubax jirnaa anaka u jeedaa meeshaan joogin marxaladayna meeshay marayso faa way ka barakaceen haa xaafadda wax jooga male haa biyahaan laga cararay mid ka mid a dhakhaatiirta magaalada muqdisho ayaa ka warbixinaya dhibaatada ka dhalan karta biyahan waddooyinka iyo xaafadaha dhex fadhiistay cudurrada inta badan biyaha ka dhasha waxaa ugu horreeya maleeriyada sababtoo ah maleeriyadu biyo yar oo meel dega kuwaan waa biyo badan oo aad u badan oo aan xaddigooda la qiyaasi karin biyo yar oo xitaa wax ka yar haddii hesho hal fuuso maleeriyada aaday ugu tarantaa waxayna keenaysaa in maleeriyadu ay taranto islamarkaasina ay xanuunnada ay keento ay maxaa layidhahdaa tiro bataan oo ay dad badan maleeriyada ka cabtaan waxaa ka mid sidaas oo kale koleerada iyo oo ayadana ka dhalata maxaa layidhahdaa xanuunkan biyaha meesha iskugu yimaada xanuunkeedu ka dhasho waxaa ka mid a tivoga iyo cudurada ku dhaca gastroenterologiga ama tubadan dheerta afka ka bilaabanaysa ilaa saxarada sidaas oo kale saxaro dhiig iyo cudurooyin kale oo ka mida cudurada caloosha ka dhaca ayaa laga dhaxlaa dowladda federaalka oo dadka reer muqdisho lacaga badan ka qaada ayaa haddana aysan jirin wax ay ka qabato soo celinta nadaafadda iyo cabashada dadweynaha dhinaca kale dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay siday u arkaan heshiiskii dhagarta ahaa ee dowladda etoobiya loogu gacangeliyey kalluunka kaas oo looga badashay qaadka dalkeeda mar kale iyo abubakar ibraahim geedi xilli dhowaan munaasabad ka dhacday madaarka caalamiga ah ee aadan cadde islamarkaana lagu shaacinayay wax lagu tilmaamay heshiis ganacsi oo dhex maray dowladda ethoobiya iyo xukuumadda farmaajo oo ah isdhaafsiga khayraadka badda iyo maandooriyaha khaadka ayaa waxaa arrintaasi si kulul kaga hadlay shacabka ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho waxay sheegeen inay aada uga xun yihiin tallaabada guracan ay ku dhaqaaqeen madaxda kursiga kumintidaya ee ku sugan villa soomaaliya iyagoona ku baaqay in si deg deg ah looga laabto heshiiska khiyaanada ah ee lala galay dowladda xabashida ethoobiya mid ka mid a dhallinyarada reer muqdisho ayaa yidhi marnaba iskuma qalmaan iskuna ma dhigmaan boqolkiiba boqol in khaad xun oo darooga ah noogala bedasho malaygeenna marnaba iskuma qalmaan mana isu dhowa waa boqolkiiba boqol isku jibaarmaan in khaad xun oo darooga ah nogala bedasho malaygaynii iyo kalluunkayni badda ay sheega oo annaga aan u baahan nahay runaantiina waxa aad iyo aad looga xumaado in arrintaas la sameeyo waxaana kula talin lahaa dowladda federaalka ah iyo dhammaan inta ay qusayso in ay arrintaas lagana laabto wax u qalmo ishaag malayga aan ku bedelanno ishaag inaan qaad ku bedelanno ama qabo qof qabtana inay jirto malay maayo inay ka fiirsadaan waxyaalaha ay saxiixayaan maxaa dan ugu jiro dalka in la yidhaahdo maane in darooga la keeno oy dhallinyaradu ku fasahaadaan oo maandooriye eh annagiina aan dhoofinno maanta kalluun oo heerka oo caalamka oo maanta ka taagan yahay la wada ogyahay dhaqaale ahaan hadday noqoto hadday noqoto caafimaad ahaan kulley baani aad ay la qaldan tahay sidoo kale waxay ka hadleen dhibaatooyinka ka imaan kara heshiiska lala saxiixday dowladda xabashida etoobiya waxaan u arkaa in khayraadkeena laga joojiyo jaadkooda naga joojiyaan ma rabna jaad sida keyoo kale in bataatanba la joojiyo kalluunkeenaiyo khayraadkeenana annaguna u ekaado nagu filnaado qaadka in darooga kale soo geliyo in calaqii khamri la soo geliyo in balaayo kale la soo geliyo in xashiish la soo geliyo waa horseedayaa maybi dowladda waxaan ugu baaqayaa inay naga joojiso nimankan danaha gaarka wataan oo nimanka jahadka hadda eh, eh, la saxiixday bahalkii etoobiya inay joojiyaan etoobiya iyo soomaaliya oo ganacsiga ay kala saxiixdeen qudaar iyo kalluun baa la isku bedeli karaa laakiin qaad iyo hadda qaadku sidaynu ognahay daroogadu ka mid yahay ee, wax maaragtay wanaagsanna maaha iyo wax dayibaada wax wanaagsan inay ka ganacsadaan baa ku fiicnayd ee qayb daroogada ka mida inay maaragtay hadda la yidhaahdo dowladaha kala saxiixday wax ku fiican maaha soomaaliya oo bulshadeedu in boqolkiiba boqol ay islaam tahay si kastaba ha ahaatee aqoon-yahano soomaaliyeed oo dhowaan la hadlay idaacadda alfurqaan ayaa waxay heshiiska dowladda federaalka iyo xabashida ethoobiya ku asteeyeen khiyaano qaran oo ay sameeyeen madaxda villa soomaaliya islamarkaana loo baahan yahay in laga hortago dowladda xabashida ethoobiya oo colaad fog u qabto ummadda soomaaliyeed islamarkaana ay hadda ciidamadeeda duulaan ku joogaan qaybo ka mida gobolada dalka ayaa dhanka kale wado siyaasado ay ku boobayso khayraadka uu alle ku maneystay bulshadeenna ku nool bariga afrika bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa soo dhoweeyey manhajka waxbarashada dugsiga dhexe waxgaradka ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ku biiray bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee si diiran u soo dhoweeyey manhajka dugsiga dhexe ee dhowaan ay soo saartay xarakatu shabaabulmujaahidiin odayaasha mudug ayaa sheegay in manhajku yahay mid taya leh oo diinta iyo maadigaba ka kooban waxay bulshada u soo jeediyeen inay ka faa'iidaystaan manhajkan oo xambaarsan macluumaad kala duwan oo faa'iido u leh ubadkeena ka mid a odayaasha xardheere waxaan soo dhoweynaynaa aad aan ugu faraxsannahay muqararka ay soo saareen shabaabulmujaahidiin oo dugsiga dhexe lagu baranayo culuumtii lagu bara jiray dugsiga dhexe kaasoo kana beddelan muqararkii hore xambaarsanna diinkii islaamka iyo caqiidadii islaamka iyo sunnadii nabiga iyo akhlaaqdii xambaarsan haddana culumtii maadiga ahayd hadday tahay soomaaligii hadday tahay xisaabtii hadday tahay sayniskii iyo ilaahay idinka culumtiisii kala duwanayd adduun iyo aakharaba lagu baranayo aad ayaan ugu faraxsannahay muqararkaas isaga ah waa soo dhoweynaynaa waxaan nahay odayaashii gobolka mudug degmada xardheere manhaj ee lagu baranayo wixii kuwa kale lagu baran jiro maadigahay diinta islaamka farac ay leedahay oo dhanna lagu baranayo marka diintii iyo muxuu ahay maadigii iyo wixii qof bini aadan anug ama ama anug muslimah oo bini aadan u mus- ee, muxuu ahay oo u baahan yahay lagu baraayo weeye marka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay oo diinta islaamka ku tacalluqa waa la barayaa ee, waxaa kaloo la barayaa maadigii sidaas daraaddeed annagu waa soo dhowaynaynaa haddaan nahay gobolka mudug degmada xara wixii ka dambeeyey markii xarakatu shabaabulmujaahidiin ay saako ku soo bandhigtay manhajkeeda waxbarashada dugsiga dhexe ayaa wilaayaadka islaamiga ah si diiran loogu soo dhoweeyey manhajkaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntiina saddex ruux oo ameerikaan ah ayaa ku dhintay rasaas ka dhacday mid ka mid ah gobollada waddanka maraykanka ciidamada booliska waddanka maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inay dhacday toogasho khasaaro dhalisay oo uu martigeliyey mid ka mid ah gobollada waddanka maraykanka toogashadan ayaa ka dhacday magaalada santa louis ee gobolka missouri dalka maraykanka meydadka laba ruux oo la toogtay ayaa lagu arkay afaafka hore ee xarun ganacsi halka mid saddexaadna laga helay barxad ka soo horjeeda mid ka mid ah iskuullada ku yaala magaalada saraakiisha booliska waxa ay sheegeen in toogashadan ay dhacday xilli hore isla markaana ay hadda baarayaan cidda ka dambaysa waxaana ay sheegeen inay kaashanayaan kaamirooyinka ku xiran goobaha ganacsiga iyo waddooyinka ilaa iyo hadda lama oga sababaha keenay weerarkan iyo dadka fuliya weerarka waxa ku riixay waxaana maraykanku uu noqday dal si joogto ah u martigelinaya weeraro khasaaro ba'an dhaliyey oo ay badankooda geystaan muwaadiniinta ameerikaanka warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay idaacadda alfurqaanna xilligan waa naga inta